بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كتاب الأطعمة وكتاب كل هي تمناد الأطعمة وعنتضوي جمع طعام الأصل مركب في الطعام والشراب والlibaas alxilu asalka waxa weeye sida asalka ah waxa weeye waxyaalaha la cuno iyo waxa la xirto iyo waxa la cabo xalaal weeye ilaa maa dalla daliilu calaa taxriimihi ilaa wixii daliil uu inatusiiyey oo la xarimay mooye axaadiista markaa cuntooyinka qaarkood xarimtay ayuu waxa weeye ka hadlayaa baabkaani alxadiid athalith wasabcuun bacda talaatimiya xadiidka saddex boqol iyo toddobaatan iyo saddex ayuu ka bilaabanaya saddex boqol iyo toddobaatan iyo saddex xadiidka can الnucmaan ibni bashiir radia allahu canhu النعmaan ibn bashiir isaga iyo aabihiiba waa laba saxaabi radia allahu canhumaa inuu yaraado ayay ahayd saasaa wanaagsan oo saxaabiga aabihina saxaabi yahay radia allahu canhumaa la yihahdaa waa nucmaan waa wiilka aan kusoo marnay kitaab ulhiba oo uu nebigu lahaa icdalu bayna awlaadikum markii aabihii uu gaar wax u siiyey marka isaga iyo aabihiiba waa laba saxaabi wey qaala waxau yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayhi waalih wasalam rasuulkii ilaahay ayaan ka maqlay wa huwa yaquulu isagoo dhahay samictu rasuula allahi sal slam yaquulu oo dhahaya wa ahwaa annucmaanu biisbacayhi ilaa udunayh nucmaan ibni bashiir markuu xadiidkaa sheegayey ayuu gacantiisa waxa uu ku soo foorariyey macnaha farihiisa ayuu dhegihiisa ku ishaaray oo saa ugu soo foorariyey weliba waxaa la yidhi isagoo dadka u khudbaynaya ayuu markuu xadiidkaa sheegay oo yidhi samictu rasuula allahi sal slam yaquulu ayuu gacan farihiisa wuxuu ku ishaaray dhegihiisa ay nebigu kuma ishaarayna nucmaan baa ku ishaaray wa ahwaa annucmaanu nucmaan waxa uu ku soo foorariyey biisbicayhi farihiisa ilaa udunayhi dhegihiisa ay macnaha waa tawkiid uu adkaynayo leeyahay dhegahaygaanan kaga maqlay maxaad ka maqashay nebigu waxau yidhi ina alxalaala bayin xalaashii waa caddahay wa ina alxaraama bayin xaraamtiina waa caddahay ee wixii xalaala iyo wixii xaraamaba ilaahay baa kitaabka iyo sunnaha nebiga lagu caddeeyey oo wixii la xarimayna waa xaaraam wixii kalena waa xalaal nebigu wuxuu yidhi wa baynahumaa waxaa u dhaxeeya umuurun arrimo mushtabihaatun waxa weeye shubha ku jirto oo isku dhex khaldan oo aan la kala garanaynin yaan garanaynin marka laa yaclamahunna laa yaclamuhunna ma garanaayo kasiiru min annaasi in badan oo dadka ka mida ma garanaayaan ay waxaa laga fahmayaa mafhuumka marka qaliilu min annaasi baa garanaya e wahum lculamaa culammada wey marka laa yaclamuhuna ma garanayaan kaiiru min annaasi dadku say u badan yihiin oo in badana ma garanayaan laakiin waxaa culummadaa garanaysa haddaba haddii xalaashii caddahay xaaraamtiina caddahay shubahaadna ay ku dhex jiraan shubahaadkaa maxaa laga yeelayaa u dhexeeya waa wixii aan xalaashooduna caddayn xaaraamtoona caddayn nebigu wuxuu yidhi faman ittaqa ashubahaat faman ruuxii ittaqaa ka dhowrsada ashubahaat shubahaadka ka dhowrsada istabra'a waxa uu beri yeelay lidiinihi diintiisa wa cirdihi iyo sharaftiisa oo diintiisiina wax u soo gaari maayaan sharaftiisana cidi wax u dhimi mayso la odhan maayo khalad baa ku dhacday kaasi waa nabad galay marka waman ruuxii waqaca fi shubahaati shubahaadkii ku dhaca waqaca fi lxaraam xaaraambu ku dhacay riwaadaha qaar baa odhanaya yuushiku an yaqaca fi lxaraam macnaha xaaraam buu ku dhacay culummadu waxay ku tawjiihiyeen ay shubahaadka qofku hadduu dhex galo waxay sabab u noqonaysaa xaaraamtii inuu hadhow u gudbo ayay u noqonaysaa sida masalkan uu nebigu bixiyey oo kale nebigu wuxuu yidhi ka raaci buu la mid yahay kii xoolaha la raa xoolo jirka ahaa ka raaci xoolo jirkii yarcaa ku raacaya xoolihiisa xawla alxima seeraha agagaarkooda seeruhu waxa weeye waxyaalaha dhulka la seereeyo iyo beeraha iyo agagaarkooda oo boqorka ninka madaxda hadduu meel seereeyo oo mamnuuco la yidhahdo halkaa lama geli karo seeray dhahaan soomaalidu ama qofka beertiisii u ootay haddii aad hareerteeda lo-dii ku daajisid haddee lo-daani xayawaan way iska gelaysaa marka ka raaca ka raacii buu la mid yahay kaa shubahaadka ku dhacay baa lagu matalaya yarcaa ku raacaayay xoolihiisii xawla alximaa seeraha agagaarkooda yuushiku waxa uu ku dhow yahay marka an yartaca fiihi xoolahan halkaan hareeraha haddii aad keentid hadhow xoolahaani caqli male oo waxa waa seere ay ka joog ma garanayaan xooluhu waa gelayaan marka marka qofkaa wuxuu ku dhow yahay xoolahaas uu ku raacaya halkaa inay halkaa daaqaan markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaasi marka waa matal lagu matalaayo inaad shubahaadka ka dheeraatid haddii kale shubahaadkii waad ku dhacaysaa sida lo-daasiba ugu dhacayso seerihi markaasuu nebigu waxau yidhi kabacdi alaa wa innaa likulli malakin xima alaa hooya tanabahu waclamu wa inna likulli malakin boqor walba oo madaxweynaha iyo boqorka iyo midkii meel xukumaba xima waxa uu leeyahay seere uu seeraysto oo yidhaahdo eriyadaa looma dhowaan karo alaa wa inna xima allahi maxaarimuh alaa hooyay tanabahu waclamu war baraaruga oo wax maqla inna xima allahi ximaha ilaahay seeraha ilaahay waa maxaarimuhu waa wixii uu xarimeeya yaan loo dhowaan haa oo agagaarkeeda yaan lagugu arkin wuxuu alla xarimay alaa wa inna fi ljasadi mudqa alaa waa tanbiih weeye inna fi ljasadi wa inna fi ljasadi jirka waxa ku jira mudqa ay cad la calalin karo mudqa waxaa la yidhahdaa cadka hilibkaa oo la calalin karo hal mar oo kale ayaa mudqa la yidhahda ay xumin jirka ka mid a la tilmaamaya idaa salaxat hadday hagaagto salaxa aljasadu kullu jirka oo dhan waa hagaagaya oo nabadgelaya wa idaa fasadat hadday fasahaado fasada aljasadu kullu jirka oo dhan waa fasahaadaya oo waxa weeye kharaab buu noqonayaa ila isagaa xukumee alaa wahiya alqalbu qalbiga weeye xumintaa xukunta jirka oo dhan waa qalbiga manaha waxaa markaa uu nebigu tilmaamayaa haddii qofka qalbigiisii xumaado oo waxa weeye uu waxyaalaha shubahaadka iska dhex galo oo uu is-ilaalin waayo inuu hadhow markaas qofkaasi diin jirkiisii oo dhan naftiisii fasahaadayso diintiisii xumaanayso markaa uu wuxuu arkaba iska dhexgelaayo haddaba nebigu markuu inoo caddeeyey xadiidkan xalaashii iyo xaaraamtii labadiba inoo sheegay inay cad tahay ayuu matalkan iyo tusaalahan u bixiyey oo inoogu caddeeyey si aynu wax u fahanno leannahu dadka maanta jooga oo waxa weeye maaragtay boqorrada iyo madaxda iyo hadday meel inta seereeyaan yidhaahdaan looma dhowaan karo dadku waa ka cararaan oo uma dhowaadaan maadaama marka ay saa tahay ha u dhowaanin marka maxaarimtii ilaahay seerihii ilaahay weeye wixii ilaahay xarimay ha u dhowaanin waxayna culummadu yidhaahdeen sida imaam alkhataabi uu leeyahay waxa weeye arrintan ah alxalaalu bayin waalxaraamu bayin labadaa waa la garto waa cadda wa baynahumaa umuurun mushtabahaat shubha maxaa la yidhaahdaa shubahaat waxaa la yidhaahdaa waa wixii aan kala caddayn waa waxaan kuu caddayn adiga shubahaadkii ma kuu caddaan karaan haddaadan cilmi u lahayn laakiin dadkii ahlu cilmiga ahaa ayaa garanaya markay caddeeyaanna xaaraam iyo xalaal meel bay raacinayaan marka culummadu intay meel raacinayso adigu ha ku degdegin oo ha u dhowaanin hadday culummadu markaa caddeeyaan oo yidhahdaan shaygaani waa xaaraam ee bannaanka ka mar isaga dheerow ilaa xaaraam buu noqday haddii ay culummadii caddeeyaan oo yidhahdaan shaygaani waa xalaalna hadda waa kuu bannaan yahay hadday shaygii uu kala caddaan waayo oo shubah uu galo oo markaa la kala caddayn waayo ka dheero warac baa la yidhaahdaaye shayga mar haddii la caddayn waayo warac baa la yidhaahdaa waracana waxaa la yidhaahdaa waa wixii ee loo baqaya aakhiradaada inay wax u dhimaan ka dheerow ha zuhdiga iyo waraca marka marka laisku fasirayo zuhdiga waxaa la yidhaahdaa wixii inaad ka dheeraatid wax aan aakhiradaada wax u dhimaynin ha faakahaysiga iyo ee waxyaalaha noocaaskaa aakhiradaadi wax u dhimaynin inaad iska daysid oo waxa weeye aada noloshaadu nolol fudud oo khafiifa noqoto laakiin waraca waxaa la yidhaahdaa wixii adduunka aada isleedahay waxaan haddaad isticmaashid amay aakhiradaadii wax u dhintaa taasaa waraca la yidhahda nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid kale dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka ka tag wixii ku shaki geliya oo waxaan ku shaki gelin qaado ha xadiidkaasaa marka lagu dhaqmaa badanaa haddii aada istiraahid waxaan shaki baa ku jira ka dheerow bannaanka gala leannahu diintaadii baa badbaadaysa halkaa marka culummada in la weydiiyo ayuu waajibku keenayaa waxaynu marka xadiidka ka qaadanaynaa kow inay xalaashi caddahay oo wixii ilaahay uu xalaaleeyey waa caam weeye xalaasha marka lama soo koobi karo wax walba oo koomka saaran oo cunto iyo sharaab iyo lebis waa xalaal ilaa wixii allah iyo rasuulkiisu ay xarimeen mooye ha wixii kale waa xalaal wey wixii marka la xarimay labay u qaybsamaysaa wax nas loo xarimay sida maydkii iyo waxa weeye khansiirkii iyo wixii la mida khamrigii nas loo xarimay oo inoo imaan doona qaarkood iyo wixii qaacide caama lagu xarimay oo waxa weeye wayuxarimu calayhim alkhabaa'is ha wixii xalaasha ahaa buu nebigu inuu xalaalaynayaa wax walba oo khabiitana waa xaaraam wixii khabiita marka bannaan baad ka maraysaa marka khabiidku waa xaaraam najis iyo khabiid waxaasoo dhan bannaanka ka maraysa xalaashina waa cadda wixii kuu kala caddaan waayo culimmadaad weydiinaysaa oo waxa weeye ku degdegi maysid hadday culimmadii kuu caddeeyaan dhankay kuugu caddeeyaan baad raacaysaa iyagaa garanaya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa waraca qofka la yimaado isagaba dheeraadaba inuu diintiisii iyo sharaftiisiiba ilaaliyey waxaynu kaloo ka qaadanaynaa qofka ku dhaca shubahaadka inuu khatar ku sugan yahay inuu xaaraamtana u gudbo waa meesha ay culimmadu ka yidhaahdaan oo kale almacaasi bariid alkufri qofka hadduu macaasida badsado inuu gaalnimo u gudbisaa dhici karta sidaana shubahaadka iyo waxyaalaha makruuhaadkaa inay xaaraamta kuu gudbiyaan baa dhici karta iska ilaali marka waxaynu kaloo ka qaadanaynaa darbu alamhaal in tusaale iyo maahmaah dadka wax lagu fahansiiyo leannahu nebigu wuxuu ku fahansiiyey dadku xoolaha yaqiineen qofkaa xoolaha la jooga oo seeraha kula ag jooga ayuu waxa weye ku fahansiiyey waxaynu kaloo ka qaadanaynaa jirka inuu yahay madaxdiisu qalbiga qalbiga qofku hadduu ka xumaadana inuu baaba'ay oo waxa weye isagii oo dhan khasaara ku sugan yahay alxadiid alraabic walsabcuun bacda halaaثimiya saddex boqol toddobaatan iyo afar xadiidka can anas bni malikin radia allahu canhu qaal marka xadiidkan haddaynu ka soo gudubna alxalaal bayin iyo waxba ku dheeraan mayno arbaciinka iyo ayaa aada loogu sharaxaa oo waxa weeye waa macruuf alxadiidka saddex boqol iyo toddobaatan iyo afar can anas bni malikin radia allahu canhu qaal waxa uu yidhi anas bn malik baa waxa uu yidhi waxa uu yidhi an anfajaynaa manaa waxaan cayrinay wey oon didinay waa jim wey xaa in laga dhiga maaha anaabu ii qoraya lakin waa jim macnaha arnaban arnabka waxa weeya waa bakaylaha wey marka waxa uu leeyahay anas ibn malik annagoo nebiga la socona calayhi salaatu wasalaam ayaanu waxaanu aragnay bakaylayaal waa arnabkee kaasaan cayrin am fajaynaa arnaban waan didino waa cayrinay oo macnaha inaanu qaar ka qaban ka qaban ka qabsanay inaan ka qabsana ayaa rabnay waay xaggee meeshaa marka ahayd bimari dahri waa meel magaceed meel magaceed ayaa la yidhaahdaa oo waxa weeye safar bay ku jireen marka meeshaa magaceeda la yidhaha bimar dahri ayaanu annagoo marayna ayaanu markaas didinay bay yidhaahdeen waa shimaalka maka ayaa la yidhi mawdic shimaali maka oo waxa weeye dariiqa madiino marka la maro waxa weeye xagga bidixda ayay ka qabanaysaa marka laakiin waa madiino dariiq loo maro marka wuxuu yidhi anfajaynaa waxaanu didinay oo waxa weeye cayrinay oo durbatan ugu suga aanu aragnay markaasaan cayrinay arnaban waa bakayla wey bakaylaha bimari dahraan meesha leha bimari dahraan waay fasaca alqawmu qowmkii baa marka cayriyey oo waxa weeye way cayrsadeen oo inay wax ka qabtaan bay rabeen waxay samay markaa falaqabuu ay faacyow waxa weeye way daaleen laqabka waxa layaha macnaha laga wadaa inuu intay cayriyeen ay qaban kari waayeen ha falaqabuu marka waa luuqad yar baa la yidhi oo loo isticmaalo waxa weeye waxa markii la daalo oo waxa weeye qofka uu qaban kari waayo uu qoyn laga dhigo laakiin asalkeeda waxa weeye fa acyow waxa weeye inay maaragtay qofku markuu cayrinayo acyow inay yidhahdaan ba macnaha fa acya alqowm maa dadkii baa daalay oo waa qaban kari waaye waay waxa uu yidhi marka anas ibn malik radi allahu canhu fasaca alqawmu falaqabuu wa adraktuhaa macnaha anigii baa haleelay dadkii waa gaari kari waayeen laakiin bahalkii dee waa daalay oo way cayriyeen laakiin anas ibnu malik radi allahu canhu waxau yidhi nin dhallinyaraa buu ahaa fa adraktuhaa anigaa haleelay oo soo qabtay fa akhadtuhaa waan soo qabtay markaa fa ataytu be orod baa lagu qabtay marka soomaalidana waa sameeyaan bakaylaha iyo sagaaraday aad u sameeyaan waa la mid oo waa la orode orod bay ku qabtaan dhallinyaradu fa ataytu bihaa abaa dalxa abaa dalxa waa adeerkii hooyadii ayuu qabay hooyadiisuu qabay fa ataytu waan u keenay bihaa ay arnabkii baan la kaaliyey abaa dalxaan u keenay fadabaxtuhaa fadabaxahaa waa gawracay oo waxa weeye abu dalxa gawracay fadabaxahaa waa la keriyey marka oo waa la diyaariyey fabacata ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh waalih wasalam biwaraki biwarakihaa macnaha simta aw fakidiha waa lug weyn werigu marka waa simta ayaa warag la yidhaahdaa fakidkuna waa bawdada marka kollay ama hilibkii baa nebiga wax looga diray calayhi isalaatu wasalaam markaa ama ha loo dira sintii oo waa warikee marka wuxuu yidhi fabacata ilaa rasuulilah sal slam biwarakihaa warigu marka waa sinta wataynu kitaabu salaa kusoo marnay markuu nebiga calayhi salatu wasalaam atixiyaadka dambe inuu tawaruk samayn jiray marka sinta lagu fadhiis marka sintaa la yidhahdaa warig aw fakidahaa ama bawdada waka faqabilahu ma nebigu waa aqbalay oo waa cunay oo waxa weeye dee waa xalaal waxa weeye bakayluhu waa xalaal wey waka marka shiikaaba inoo fasiraya hadda wuxuu leeyahay meeshuu inaga yidhi falaqabuu laqabuu waxa weeye macnaheedu oo loo jeedo acyow weeye haa wa acyow ayaa loo jeedaa cayn ayay sida luuqada fasiixa waa cayn laakiin luuqadaha qaarkood oo yar baa qoyn ka dhiga maxaynu xadiidka ka qaadanaynaa marka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa fiihi jawaazu linsaani fiihi xillu larnab arnabku waa bakaylaha waxa weeye duurka daaqa sagaarada iyo wax yar ka yaryahay inay bannaan tahay oo la cuni karo liannahu nebiga calayhi salatu salaam markii loo keenay waa cunay saxaabadiina waa cuneen oo la joogay nebiga calayhi salatu salaam laba waxaynu ka qaadanaynaa qubulu nabiy sala lla ly slam alhadiya hadiyada nebigu uu aqbali jiray qaliilatan kaanat aw katiira ama ha yaraato ama ha badnaato wax yar oo hiliba bakayle bawdadii maxay lahegtahay ama sintii waa wax yar wey nebigu waa aqbali jiray leannahu hadiyada inay weynaato ama badato muhiim ma aha ixtiraam wey waay saddex waxaynu ka qaadanaa ana tahaadi min akhlaaqi nabiy sal l slam in wax laisku hadiyeeyo akhlaaqdii nebiga iyo saxaabada ahayd in lagu daydo ayaa wanaagsan marka alxadiid alkhamis wasabcuun bacda talaatamiya can asmaa waa saddex boqol iyo toddobaatan iyo shan can asmaa binti abi bakar asmaa waa caisho walaasheed waxaana dhalay dee waa gabadhi abubakar waa cabdullahi ibnu zubayr hooyadii zubayr ibnu cawaab baa qabay can asmaa binti abi bakrin radia allahu canhu abi bakr sidiiq weeye radia allahu canhum ayadii abeed alla ka hadli noqday qaalad waxay tidhi naxarnaa waxaanu gowracnay oon macnaha dhuun dhawnay naxrigu waa markii geela iyo dhuunta lagu dhufto gowracaasa loo jeeda naxarnaa calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu alay wasalam farasan faakalnaahu naxarnaa waanu qalanay waan gowracnay calaa cahdi rasuuli llahi sal slam xilligii nebiga weliba madiinay joogeen ti riwaayada dambe caddaynayso farasan faras baanu qalannay faakelnaahu waana cunnay wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay ahayd wa naxnu fi lmadiina madiina ayaanu joognay axaadiistan marka wuxuu inoo soo qabqabanaya oo inoo keenayaa axaadiid in badan dadka waxa xalaasha ah oo daahirkaa way yaqaaneen laakiin waxyaalaha qaarkood oo sunnihii nebigana ku sugnaaday dadkuna moodaan inaysan xalaal ahayn hadda fardahoo kale waynu arki doonaa khilaaf ku jira qaar baa waxay odhanayaan farduhu ilka saray leeyihiin oo lama cuno waa khada marka waxaa qaacidada soomaalida ay isticmaalaan oo ay moodaan wax alla wixii ilka sara leh inay xaaraam yihiin taas waa khalad oo waxa weeye sax ma aha marka waxayleedaha asmaa faras baanu qalannay waana cunnay xilligii nebigayna ahayd wa naxnu fi lmadiina annagoo madiino joogna waa ka marka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa daliil uu yahay xadiidkaani waxa weeye in faraska hilibkiisu u xalaal yahay taasi marka wuxuu khilaafsan yahay dameeraha waynuna arki doonaa marka riwaayad baa odhanaysa oo waxa weeye iyaduna saxiixa odhanaysa in ay maaragtay xataa ahalkii nebigu wax ka cuneen oo waxa weeye xilligii nebiga calayh salatu salaam ahayd faakalnaahu naxnu wa ahlu beytihi annaga iyo ahlu beytihi ahalkii nebiga calay slat slam baa wada cunay ha ayay asmaa leedahay oo gurigii nebiga in qaar la geeyey oo la cunay ayaa xataa riwaayadaas kale sii caddaynaysa calaa kulli xaal farasku waa xalaal hilibkiisu laakiin soomaalidu maadaama aynan waxa weeye xoolihii ka bateen bay moodaan inuu xaaraam yahay waynu arki doonaa culummada qaar baa cumuumka aayadda qabsaday oo si kale u fahmay laba waxaynu ka qaadanaynaa jaa fi bacdi alfaadi alxadiid xadiid jaa fi bacdi alfaadi debxi xadiidka alfaadiisa qaar waxuu ku soo arooray waa gowracnay qaarna dhuuntaan ku dhufannay intaba laakiin waxa weeye waa isku wada mide muhiimaddu waxa weeye neefkan waa la qalay wax kale oo meesha ku jira ma jiraan laakiin naxriga waxaa loo isticmaalaa geela sida aynu soo marnay hadyiga ku soo marnay waxaanu ka qaadanaynaa qowlkeeda wa naxnu fi lmadiina ay tiri waxa uu radiyayaa oo raddi ku yahay dadka qaarkood yidhi xalaalnimadeedu waxay ahayd markii horeo waa la nasakhay markii jihaadka la waajibiyey baa la nasakhay bay qaar yidhaahdeen culammada oo waa la xarimay dhaheen qowlkoodaasi marka inuusan daliil lahayn ayaa caddaynaysaa liannahu aayadaha ka hadlay fardaha iyo waxa weeye fii suurati naxli iyo kaga hadlay waxay ahaa kusoo degtay marka iyaduna waxay tiri waxaanu joognay oo naxnu fi lmadiina madiinana jihaadka baaba lagu jirayba oo jihaadkaaba isa marka la waajibiyey alxadiid asaadis wa sabcuun bacda talaati mia saddex boqol iyo toddobaatan iyo lix عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل حديث كان مسيعة دينية وعوير جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي نهى والنهي وهو حرمي عن لحوم هلبكي الحمر الأهلية والضمير كوي اللي فرطه حمر الأهلية إيو إنسية إيو والدها أنسية معناها ضميرها اللي فرطه oo waxa weeye tababaran oo caadiga ah dameer waxshigaa laga saaraya dameer farow kaa waa la xarimay hilibkiisii oo weliba bataasanaya oo mukhaybir baa xoog loo xarimay waxa uu yidhi wa-adina wuu idmay sida inoo imaan doonta ayaynu arki doonaa in yowma khaybar la xarimay wa-adina nebigu waa idmay fii luxuumi alkhayli hilibka fardaha in la cuno ayuu nebigu idmay oo haddii matalan la qasho iyo ayna wax dhiba lahayn walimuslim waxa uu ahaa waxdahu muslim keligii waxa uu wariyey qaala waxa uu yidhi akalnaa waanu cunnay ha zamana khaybar waxaanu khaybar maalinteedii ayaanu waxaanu cunnay alkhayl hilibkii khaylka oo fardaha ayaanu cunnay wa xumara alwaxshiy iyo dameer farowga labadaa waanu cunnay wanaha nabiyu sala allahu calay wasalam nebigu waxa uu nahiyey can alximaar alahliy ximaarka waa dameerka la rarta wey marka saddexdan waxay dadku moodaan de inay isku yihiin mid fardaha iyo dameer farowga iyo dameerka la rarto saddex bay kala yihiin dameer farowgu isagu dameer waxshigu waa xalaal oo waa la ogaayo waxa weeye waa ugaar caadiya baciidka iyuu la mid yahay ugaarta caadiga labadaanse waxa weeye farduhu waa xalaal kan kalena waa xaaraam xadiidka kaloo ku xigana weli iyadiibuu kasii hadlayaa marka waan isku wada sharaxaynaa axaadiistan oo dhan oo fardaha iyo ka hadlaysa dameeraha alxadiidu asaabic wasabcuun bacda talaatimiya saddex boqol toddobaatan iyo saddex waxau yidhi can cabdillaahi ibni abi awfa radia allahu canhu qaala waxau yidhi saxaabigaana asaabatnaa majaaca asaabatnaa majaacatun majaaca waa gaajada daran baa la yidhahdaa aad u daran baahida xun asaabatnaa waxaa nagu dhacday majaacatun gaajo layaali khaybar hameynadii aanu joognay khaybar waa markii xisaarka lagu jiray oo waxa weeye nimanka khaybar oo yahuudi deganaa markii dagaalka lagu qaaday waxay ahaayeen niman marka hore meeshooda dhufaysye adag u qotay oo ku soo wareejiyey oo waxa weeye xusuun adag bay lahaayeen waa loo geli kari waaye gudahay gashadeen xoolahoodii iyo dadkoodii halkaasay waxa weeye qof dhufays bay galeen hareeraha laga fadhiyey marka waa la cunaqabateeyey halkaasaa la dul fadhiistay saxaabadii marka madiinana dee waa ka soo tageen khaybarna cunto kama heli karaano waxa weeye nimankaanaa gudihii galay qof alla qofkii danca soo galo waxay ku dhufanayaan fallaar marka dhowr haameen markii meeshii la fadhiyey gaajaa qabatay saxaabadii cuntana lama wadan marka waxa uu yidhi asaabatnaa waxaa nagu dhacday majaacatun gaajo aad u daran layaali khaybar hameenadii khaybar aanu joognay falamaa kaana yawmu khaybar maalintii ay macnaha fatxu yawmi khaybar falamaa kaana markay ahayd yawmu khaybar maalintii khaybar la furtay ti waxa weeye iyadoo laisku lagu wareeray caliy ibn abi taalib uu nebigu calanka u dhiibay oo markaa uu ilaahay u furay maalintii markii la furtay marka ayaa waxaa dhacday markay soo galeen oo waxa weeye qabsadeen ayaa waxay arkeen dameero iyo oo waxa weye meel daaqaya gaajaahaysee dameerihii bay gowraceen oo qasheen waxa uu yidhi waqacnaa waxaanu ku dhacanoo ku daadannay fi lxumuri alahliya markii dagaalkii dhammaaday ayaanu u jeensanay inaanu dameerihii qalanno oo cunto karsanno waka waxa uu yidhi fan fanaxarnaahu fantaxarnaahu waanu gowracnay marka oo waxa weeye dameerihii ayaanu qalannay fanaxarnaaha waanu qalannay falamaa halat markii ay karkartay halad waa min alghalayaan haladkuna waxa weye markii digsigu karaa la yidhahda falamaa halat markii ay kart la kartay bihaa hilibkii alquduur dameerkii hilibkiisii markay dheriyadii la kareen alquduur waxa weye waa dheriyada wey dherigii lagu karinaya markuu karkaray digsigii iyo wixii lagu karinayay ayaa nebiga arkay calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi waa maxay waxasaale dameeraha la qasha naadaa markaasuu nin amray oo waxa weye nebigu inuu dhawaaqo naadaa waxaa dhawaaqay munaadii rasuuli llahi sal slam kii rasuulku amray oo u dhawaaqaya ayaa dhawaaqay oo muxuu la dhawaaqay wixii nebigu amray oo wuxuu yidhi an akfi'uu foorariyo daadiya oo waxa weye afgembiya akfi'u waa afgembiya wa oo alquduur dheriyada afgembiya dabka saaran oo yaan waxba lagu karsanin oo daadiya waxaad karinaysaan walaa ta'kuluu min luxuumi alxumur alahliyati shay-a walaa ta'kuluu ha ka cununina min luxuumi alxumur dameerka hilibkiisa alxumur alahliya shay-an shayna ha ka cunina afkaa saarinina daadiya marka xataa riwaadaha qaarkood waxay ahaayeen nebigu wuxuu amray in dheriyadana la burburiyo kaasaa cumar yidhi mise waa dhaqnaa rasuulka ilaahi kaasi waaya dhaqa cumaraha baan filaya asxaabigii a xadiidkaa marka kan ku xigana waa la mid alxadiidu athaamin wasabcuun bacda talaatimiya waxa weeye can abi saclaba alkhushaniy baabu sayd buu inoogu imaanaya abu saclabat alkhushaniy waa ninkii ugaarsiga badnaa waa inoo imaanaya radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi xarama rasuulu llahi sala allahu alayh waali slam rasuulka ilaahi waxa uu xarimay luxuum alxumur luxuum waa jamcu laxmin luxuuma alxumur alahliya hilibka dameeraha la rarto alahliya waxaa loogu bixiya dee guriga intaad joogaanoo waa la isticmaalaya waa la raranaya waa laga faa'idaystaa dhowrkan xadiisba marka waxay ka hadlayaan laba masalo ama saddex masalo masalada koowaad waxay ka hadlayaan horta waxa weeye hilibka farasku inuu xalaal yahay masalada labaad waxay ka hadlayaan dameerka waxshiga la yidhaahdo oo dameer farowga inuu xalaal yahay masalada saddexaadna waxay ka hadlayaan dameerka la rarto inuu hilibkiisu xaaraam yahay marka waa hal xaaraama iyo laba xalaal ah ayay axaadiistan oo dhan ka hadlayaan marka waxaynu ka qaadanaynaa axaadiista marka ugu horreysa in ay fardaha hilibkoodu xalaal yahay ayaynu ka qaadanayna ugu horreysa hilibka fardaha inuu xalaal yahay baynu ka qaadanayna oo waxa weeye aan la xarimaynin laba waxaynu ka qaadanaynaa annahyu can luxuumi alxumur alahliya wa taxriimu a wa taxriimu akliha inaan hilibka dameeraha la cuni karin waa dameerka la rartee oo waxa weeye la isticmaalo ama markaa hala rarta ama yaa la raran laakiin dameerka caadiga maanta dameer loo yaqaan taasna waxa weeye waa waa macruuf khilaaf baa jiray markaa markii hore laakiin markii dambe oo cabdullahi ibn cabaas ayaa laga wariyey baa la yidhi inuu aynan soo gaarin axaadiita kabacdi markii cali bn abi taalib ee u sheegeenna wuu ka joogsaday qaala ibnu cabdilbari waxa uu yidhi laa khilaafa bayna ahli lcilmi alyawm maanta xilligiisa afar boqol iyo xoogaa gibrood ibnu cabdilbari xaafid almaqrib marka xilligiisii khilaaf ma jira buu yidhi maanta fii taxriimiha inay xaaraam tahay ha laakiin ka hor intii aan la xarimin waxa weeye khilaaf yar baa jiray lakiin markii dambe khilaafka waa dhammaaday taxriimkeeda ugu dambeeyana waxaa la xarimay yawmu khaybar oo culummadoo dhan way isla ogolyihiin taa xaaraam wey saddex waxaynu ka qaadanaynaa inay bannaan tahay dameerka waxshiga la yidhaahdo dameer farowga wey soomaalida ogtan dameer farowga dhahaan inay isaga bannaan tahay hilibkiisa in la cuni karo oo waxba dhibaataa lahay haddaba masale yar khilaaf yar oo waxaa jira culummada ku jira aayad aayadaha qaarkood ay isku khilaafeen fardaha oo waxaa dhacday nimanka la yidhahdo xanafiyada iyo maalikiyada qaarkood ayaa waxay deliishadeen waxa weeye farduhu waa xaaraan bay dheheen oo maxay deliishadeen waxay deliishadeen keliya qawluhu tacaala waalkhayla waalbigaala waalxamiira litarkabuuhaa waziina waxay yidhaahdeen fardaha waxaa lagu sheegay dameeraha iyo waxa weeye baqasha iyo baa lala sheegay marka waxa weeye zinaana loo sheegay in la cuno looma sheegin taasi marka waa istimbaad aan saxiix ahayn maadaama adiladii caddaynayso istimbaadkaa ma soconayo waxay kaloo deliishadeen xadiid daciifa oo waxa weeye keenaya inuu maaragtay saxaawi wariyey oo daciifa oo waxa weeye nin daciifa sanadkiisa ku jiro oo waxa weeye aan sugnayn marka waxaa sanadkiisa ku jira yaxya ibna abi katiir oo daciifa ayaa sanadkiisa ku jira oo saxaawi baa warinayo oo inuu nebigu nahiyey in hilibka la cuno fardaha iyo baqalka baqasha taana saxiix ma aha calaa kulli xaal sida culammada shaaficiyada iyo waxa weeye xanaabilada say u badan yihiin iyo marka imaamu shaafici imaamu axmed imaam alleyl xamaad waa fuqaadi waa abu thawr waxay ku tageen ilaa xillihaa inay xalaal tahay waxayna deliishadeen axaadiidta aynu soo marnay taasaana sawaab ah amaa qowlkaa kale oo odhanaya waxa weeye qurux iyaa loo sheegay waxa weeye daciif weeye waxna kama jiraan alxadiid ataasic wasabcuun bacda talaatimiya saddex boqol iyo toddobaatan iyo sagaal wuxuu yidhi can ibni cabbaas radia allahu canhuma cabdullahi ibni cabbaas qaala waxa uu yidhi dakhaltu waxaan galay ana aniga iyo wa khaalid ibn lwaliid aniga iyo khaalid ibna waliid oo wada soconna ayaa waxaan u gannay maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi baan u gallay beyta maymuuna gurigii maymuuna marka maymuuna bint alxaaris cabdullahi ibna cabbaasna habaryar bay u tahay khaalidna habaryar bay u tahay labadaba habaryar bay u tahay ha oo cabdullahi ibna cabbaas iyo khaalid ibn waliid waa ilma habreed wey marka wuxuu yidhi aniga iyo walaalkiisda ilma habreed weeye oo isla socda ayaa gurigii habareertaya gallay maymuunana nabigaa qaba calayhi salaatu wasalaam huwa soo marnay fa utiya waxaa la keenay waxaa la yidhi qisadu waxay ahayd gabar walaasheeda oo islaan walaasheeda oo miyiga deganayd ayaa waxay u keentay hadiyad oo waxa weeye subag iyo caano aqida iyo hilib la soo soolay oo bahashaan dabada la yidhaahdo ayaa loo keenay ha marka fa utiya waxaa la keenay bidabbin dabbiga waxaa la yidhaahdaa bidabbin buu yidhi maxnuud ay la solay waa mashwiga hilibka la yidhahdo la solo wey waxaa la yidhahdaa dabbadu waa bahal yara bahashaa soomaalidu ay yidhahdaan mascagalayda ama abeesalugoolayda ayay wax yar ka yar tahay laakiin isku mid ma aha isku mid ma aha oo abeesalugoolayda magac kale u yaqaaniinoo taa lama cuno oo waxa weeye iyadu taasi waa habeeso laakiin dabadaani waa mid ka yar oo waxa weye gacanta lagu qaato oon dhib lahayn oo ay qalan jireen waa xayawaan yara oo ay cunaan fa utiya waxaa la keenay bidabbin maxnuudin ay macnaha la solay oo waxa weeye lasoo dubay oo si fiican loo soo hagaajiyey ayaa la keenay gabadhaasaa keentay baa markii la keenoo weelkii lasoo dhigay waa hadiyad fa ahwaa ilayhi rasuulu llahi sala allahu alay slam biyadihi gacantiisa ayuu nebigu kusoo foorariyo wuxuu daa inuu wax ka cuno ayuu dacin wax ka cuno fa qaala bacdu niswa allatii fii beyti maymuuna dumar baa marka la joogay oo guriga joogay ayaa waxay yidhahdeen fa qaala bacdu niswa anniswa waa jamcu nisa waxa weye waa anniswa waa jamaca markii dumar fa qaala bacdu niswa qaar dumarkii ka mida allatii dumarkaasoo fii beyti maymuuna guriga maymuuno joogay oo nebiguna waa joogaa ayaa waxay yidhahdeen akhbiruu rasuula allahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay u sheega bimaa yuriidu an yaakul waxa uu rabo inuu cuno u sheega baashan dabada ah aad uma ay cuni jirin quraysha iyo dadkii maaragtay nebigu ku dhex koray fa qaaluu waxay yidhahdeen huwa dabbun yaa rasuula allah hilibka saarani waa dab waa bahasha fa rafaca rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam yadahu gacantiisii ayuu nebigu kor uga qaaday faqultu waxaan idhi buu yidhi axaraamun huwa yaa rasuula allah xaaraan baa rasuulka ilaahay qaala waxau yidhi laa maya xaaraan ma aha walaakinahu hase yeeshee lam yakun biardi qowmi anaa anigu meeshaan ku soo koray oo waxa weeye dee maka ma ay isticmaali jirin ha ma ayna isticmaali jirin fa ajidunii waxaan helayaa markaa acaafahu macnaha waan dhibsanayaa acaafa waxay waxa markaas aadan jeclayn inaad cuntid qaala khaalid waxa uu yidhi khaalid baa waxa uu yidhi markaa khaalid ibn waliid baa la fadhiyey waxa uu yidhi ixtarastuhu anaa waxa weeye soo jiitay ha xaggaan u soo jiitay fa akaltuhu waan cunay ha anaa cunay buu yidhi markaa wanabiyu sala allahu alay slam yanduru nabigana calayhi salatu salaam waa eegaayey oo waxa weeye waa ujeeday inuu cunaayo sidaa daraaddeed markaa xaaraan ma aha ee waxa weeye waa xalaal sheikuna waa inoo sii fasira wuxuu yidhi almaxnuudu bidabin maxnuud almaxnuud marka waxaa la yihahdaa almashwiy waa kan la maaragtay la solo oo waxa weeye maaragtay ta la diyaariyo la solo oo dhagaxanta waxaa ta lagu solo la diyaariyo oo la shiilo wey marka bahashaa dabada ah ma xalaal baa mise xalaal maaha buu xadiidku caddaynaya marka xadiidku wuxuu caddaynayaa inay daliil u yahay inay xalaal tahay dabadu oo la cuni karo wuxuu kaloo xadiidku daliil u yahay leanna nebigu wuxuu yidhi laa xaaraan ma aha buu yidhi wuxuu kaloo xadiidku daliil u yahay qofku wixii uunan u baran inuu cuno haddii uu naftiisu diido inaan lagu qabsanaynin oo la odhanaynin maxaad u cuni weyday cun ilaa wa ilaa inaan la odhanaynin wixii naftaadu aynan rabin hadda soomaalidaba way way way jiraan dadka reer miyigaa iyo ooan kalluunka aqoon iyo malayga iyo aan garanaynin urtiisa markay arkaan bay xataa san ka qabsanayaan oo waxa weeye ka cararaan inay cunaan iska daayeen marka qofku wixii uunan cuni jirin oo uunan u baran haddii uu naftiisii diido oo waxa weeye uu xoogaa naftiisu ay karaasato lama odhanayo lagu qabsan mayo oo la odhan mayo ilaa wa ilaa waa inaad cuntaa leanna waa xalaale nacam waa xalaal laakiin anigu ma baran maadaama marka aanan baran waxa weeye ma cuni karo wey marka taasaynu ka qaadanaynaa waxaanu kaloo ka qaadanaynaa xusnu khuluqi nabiy sala allahu alay wasalam akhlaaqda nebiga say u wanaagsanayd leannahu sababtu waxa weeye leannahu sababtu waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam ma uunan odran waxa weeye waxaan maxaa u cunaysaan iyo waa wax xun baad noo keentay ma odran shib buu iska yiri waay alxadiid athamaanuun bacda talaatimi'a saddex boqol iyo sideetan xadiidka can cabdillaahi bni abi awfa radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi gazawnaa maca rasuuli llahi sala allahu alay slam waxaanu la duulay gaswigu waa jihaadka marka la duulo gazawnaa maca rasuuli llahi sal slam rasuulka ilahi baanu la duudnay sabca ghazawaatin toddoba ee duulaan na'kulu aanu cunayno aljaraada ayaxa jaraadku waa ayaxa marka xadiidkaana wuxuu inoo faa'iideynayaa calaa xilli akli ljaraad ha jaraadka waa ayaxa inuu xalaal yahay qaala alimaam الnawawiy raximah اllahu tacaala waxa uu yidhi wa huwa ijmaac waa ijmaac inuu yahay waxa weeye xalaal oo aan marnaba la inkiraynin sababtu waxa weeye wakaa nebiga calayhi sala slam iyagoo la socday ayaa la cunayey marka waa ijmaac inuu xalaal yahay jaraadku weliba culimmadu waxay yidhahdeen xaalad alla xaaladii uu doono haddii uu markaa isagu yahay nool yahay oo la qabsadana waa la cunin haddii uu meyd yahayna waa la cuni leannu nebiga calayhi salatu salaam xadiid kale ayaa sugnaaday oo uxillat lanaa maytataani wa damaani laba mayd inna loo xalaaleeyey iyo waxa weeye laba dhiig labadaa mayd fa ama almaytataani faaljaraadu waasamak waxa weeye ayaxa iyo kalluunka wey ayaxa iyo kalluunka hadduu mayd yahay hadduu waxa weeye nool yahay si alla sidii loo hela baa loo cunaa wa ama adamaani faalkabadu waadixaal waxa weeye waa beerkiiyo beeryarada soaxmida beeryaradu inay xaaraam tahay ma aha xaaraam marka xadiidkaana jaraadkii ayuu inoo caddaynayaa oo dad baa cuna oo ku noolaada lamana diidaayo alxadiid alxaadi watamaanuun bacda talaatami'a saddex boqol iyo siddeetan iyo ko waxa uu yidhi can zahdam ibni mudarab can zahdam ibni mudarib alxaramiy waxa uu yidhi aljarmi alxaramiy waxa uu yidhi qaala waxa uu yidhi waa taabiciga kunaa waxaanu ahayn buu yidhi cinda abi muusa alashcariy abi muusa alashcariy radia allahu canhu saxaabiga jaliilka ayaanu la joognay fadacaa bimaa'idatin maa'ida waxaa la yidhahdaa weel weyn wax lagu cuni jirayo waxa weeye miis yarahoo harag iyo wax ka samaysan oo wax lagu cuni jiray oo waxa dushiisa la saaran jiray marka maa'ida asalkeedana waxaa la yidhahdaa saxanka weyn oo cuntada lagu wada cuno oo alabariga iyo waxaa lagu sameeyo fadacaa bimaa'idatin ay cunto saxan weyn ku jirtaa loo yeeray wa calayha laxmu dajaaja cuntadii baa la keenay wa calayhaa dusheeda marka waxaa saaraa oo waxa weeye ku jiray maa'idada laxmu dajaaja hilib digaag dijaaj waa digaaga wey soomaalida digaag bay dhahaa iyo dooro labadaba waa la dhahaa laakiin qaar baa soomaalida doorada wax kale u yaqaan waxa uu yidhi fadakala rajulun min bani min bani taym illah nin baa soo galay fadakala rajulu nin baa soo galay min bani taym illah waa qabiil carabta ka mid ahaa qabiilkaa nin ka dhashay ayaa soo galay axmaru waxa weeye gaduudan oo nin xoogaa gaduudana oo waxa weeye aada u gaduudan shabiihun bilmawaali waxa uu shabahaa oo u eg yahay mawaalida ay dadkaa furus iyo faris iyo meelahaas u ekaa buu yidhi faqaala lahu waxa uu ku yidhi abu muusa alashcari baa ku yidhi halumma soo dhowow kaale nala cun halumma waa tacaal wey kaale oo kale wey nala cun halumma kaalay buu yidhi markaasuu waxa uu sameeyey ninkii markuu digaaggii arkay fatalaka'a dib buu u joogsaday oo waxa weye waa ka dorkay waxa weeye xoogaa buu iska baabacay fa qaala waxa uu yidhi halumma kaalay fa innii qad ra'aytu waxaan arkay rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam ya'kulu minhu rasuulka ilaahay oo digaagga wax ka cunayaan arkaye kaalay waxa weye nala cun waa xalaale ha marka wuxuu arrintaa uleeyahay maadaama uu arkay ninkaani inuu dhibsaday digaaggii ayuu markaa waxa uu yidhi war nebigaan arkay calayhi salaatu wasalaam oo cunayo waa xalaale kaalay waxa weeye wax ka cun marka xadiidka waxaanu ka qaadanaynaa uu daliil u yahay fiihi daliilun calaa xilli akli laxmi dajaaj waana sayib weeye cuntada wanaagsan buu ka mid yahay oo waxa weeye waa xalaal wey lamana inkiri karo leannahu nebiga iyo saxaabaduba waa cuni jireen oo waxa weeye waa arrintaa saxiixa ah we marka xadiidku taasuu daliil u yahay weliba aad iyo aad buu u wanaagsan yahayo cuntadiisu waa wax wanaagsan oo waa la cunaa hilibkiisu caafimaad buuba leeyahay ba hilibka xoolaha isaga ka caafimaad badan saddex boqol iyo siddeetan iyo laba xadiidkaa waxa uu yidhi can ibni cabbaas radia allahu canhuma ana anabiya sala alla alay slam qaala nebigu waxa uu yidhi idaa akala axadukum dacaaman idaa akala haddii uu cuno axadukum midkiin dacaaman uu cuno cunto falaa yamsax yadahu yuuna gacantiisa masixin xataa yalcaqahaa ilaa uu ka leefo wixii ku yidhi ile hadduu gacanta ku cunay ow amase yalciqahaa uu qof leefsiiyo ha halkan xadiidkan waxayna barayaa aadaabta waxa weye cuntada marka la cuno inuu qofku gacantii isla markaba masaxo oo waxa weeye gacantiisii uu isla markaba mara iyo istiraasho iyo marmariyo waa laga fiican yahay waxaa wanaagsan inuu waxa weeye isla markaba uu ku dadaalo inuu waxa weeye maaragtay ka leefo cuntadii ama waxa weeye markaas uu leefsiiyo qof ilmihiisa iyo cidda waxa weeye dee aan dhibsanaynin ka mid a inuu leefsiiyo iyadana waa wanaagsan tahay baabu saydi halkaa waxuu inooga baxay adcimadii macnaha axaadiistii kusoo aroortay laakiin halkan wuxuu gaar u keenayaa oo iyaduna adcimada ka mid ah baabu sayd sayd waa ugaarsiga weeye marka waxaa lagu idlaaqaa saydka asalkiisa ugaarsiga oo waxa weeye la ugaarsanayo ugaarta laftigeedana waa la yidhahdaa sayd marka sharcanna macnuhu waxa weeye waa ugaarsigaa la ugaarsanayo iyo axkaamta ku sugan ayuu baabkaana ka hadlaya asalkuna waa mubaax in ugaarta la ugaarsado marka ugaarsiga waxaa la ugaarsadaa xoo xayawaan xayawaankaa duurjoogta ah oo waxa weeye aan rabaayidaysnayn oon cidno lahayn ayaa ugaarsigu ku bannaan yahay kitaabka ilaahay waa ku soo aroorday ilaahay waxa uu yidhi wa idaa xalaltum fastaaduu ha haddaad xalaal noqotaan markii markii hore laynaga xarimay markaynu xajka aadayno oo muxrimiin nahay ma banaana in la ugaarsado kabacdi ugaarsadaa layi markaa rabtaan uxilla lakum sayd lbaxri marka badda iyo biriga labadaba waa laga ugaarsan karaa axaadiista farabadan oo inoo imaanaysana waa waa arkaynaa ummaduna waa ku ijmaacday inuu bannaan tahay arrintaas oo xalaal tahay axkaam bay marka leedahay iyo aadaab waxa weeye loogu talagalay inuu qofku qaabku ugaarsanayo waxyaalo badan baa lagu ugaarsadaa axaadiistaa inoo caddaynaysa dadka qaar baa eyada ku ugaarsadaa shimbiraha wax walba axaadiista ayaa inoo caddaynaysa alxadiidu athalit huwa hamaanuun bacda talaata mia saddex boqol iyo siddeetan iyo saddex ninkaana aad u wariya oo waxa weeye maaragtay ugaarta ayuu aad u isticmaali jiray can abi taclabat alkhushaniy radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi ataytu waxaan u imid rasuula allahi sala alla alay slam rasuulka ilaahay baan u imid faqultu waxaan ku yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo innaa annagu biardi qowmi ahli kitaab waxaanu joognaa oan la degannaha dad ahlu kitaaba ayaa nula degannahay oo dhulka degan afa na'kulu ma ku cunaynaa fii aaniyatihim weelkooda wax ma ku cunnaa ile khansiir iyo belay cunayaan iyo khamriga sidoo kale wa fii ardi waxaanu joognaa fii ardi saydin dhul waxaanu joognaa ugaar ah ugaar laga ugaarsado waanu ugaarsannaa asidu waan ugaarsadaa biqawsi ay waxaan ku ugaarsadaa gamuunkayga oo waxa weeye fallaartaydaan ku gamaa hadday ii dhowdahay wa bikalbi eygaygana waan ku diraa alladii waxa weeye laysa bimucallam eyga aan waxba la barin waan u diraa wa bikalbi almucallam iyo kii la baray labadaba marka eyga haddii la tababaro oo uu markii la yidhaahdo waynu arki doonaa culammada sharaxeeda waxaa qaba uu qabanayo ka joog marka uu ka joogsanayo ayaa la yidhahdaa mucallam oo waa la baray kan kalena waa lama tacliimin oo waxba lama barin famaa yasluxu lii maxaa ii bannaan oo ii xalaala qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa amaa maa dakarta wixii aad sheegtay buu yidhi oo yacnii ah min aaniyati ahli lkitaab weelka ahli kitaabka fa in wajadtum haddaa heshaan hayrahaa waxaan taa ahayn ood idinku aad weelkiinii heli kardhaan falaa taakuluu fiiha ha ku cuninina ee weelkiina wax ku cuna wa in lam tajiduu haddiidan helin weel kale faksiluuhaa iska dhaqa wa kuluu fiihaa ku cuna markaa weelka caadiga ah weelku marka waa laba nooce weelka khamriga iyo gaar loogu talagalay isaga waxba laguma cuno laakiin weelka caadigaa halkaa waxa weeye reer gaala ah baad u timid koob bibiya kugu siiyeen ama saxan bay cunto kugu siiyeen intaad iska dhaqdid baad ku cunaysaa wa kuluu fiihaa ku cuna sida makhaayadahoo kale iyo taasi waa taa waa su-aashii hore uga jawaabay nebiga calayi salatu salaam wuxuu kaloo yidhi tii ugaartana wamaa sid sidta wixii aad ugaarsatid waxa weeye biqawsika aad ku dhufatid gamuunkaaga ku ugaarsatid fadakarta aad fadakarta isma allah isimka ilaahayna aad u xustid oo bismillah aad tiraad markaa ku gamaysid caleyh markii fallaarta lagu gamayo buntukaa la mida iyo qoriga iyo dee wax oo dhan markii lagu dhufanaya xabadii ayaa bismillaahi laleeyahay waa lagu tuuraya marka fa kul cun marka xalaal wey leannu dhiig baa ka imaanaya oo waa kuwa xalaal buu noqonaya wamaa sibta wixii aad markaa aad ugaarsatid bikalbika almucallam aad tababartay eygaagii aad tababartay fadakarta aad xustid isma allahi ismka ilaahay caleyhi markaad diraysid baad bismillaahi leedaha isagana waad leedaha qabo fa kul cun marka wamaa sibta wixii aad waxa weeye ugaarsatid bikalbika eygaagii hayr almucallam aan waxba la hayr almucallam aan tababarayn oo waxa weeye aan ku tababarayn wixii uu kuu qabto faad fa adragta aad ku gaartid dakaatahu aada gawracdid dakaatahu isagoo weli nool neefkiibuu kuu qabtay isagoo nool baad gaadhay waad gawracday fa kul markaa marka mafhuumku waxa weeye wixii aad bakti ku gaadhid hag ha cunin maadaama uusan tababarayn inuu isagu qabsadoo cunaa dhici karta xadiidkan markaa laba masalo ayuu waadixinaya masalada koowaad waxa weeye weelka ahlu kitaabka ay cuntada ku cunayaan makhaayadahooda iyo dheelada iyo waxaa weelkooda in haddii aad weel kale helaysid inay fiican tahay inaadan waxba ku cunin haddaad wax kale laakiin weydid inay bannaan tahay in la iska dhaqo oo wax lagu cuno tan kalena waa ugaartay marka waxaan ka qaadanaynaa kow ibaaxatu isticmaali aaniyati alkufaar weelka gaalada in la isticmaali karo shardiguna uu yahay haddii la helo in waxa weeye weel kale la iska daynayo haddii wax kale la waayana in la isticmaalayo lakiin la iska dhaqayo leanno asalka weelku waa xalaal ee waxaan ay ku cunayaan baa xaaraamaha wixiina haddii la iska dhaqo waa caadi wey waxaanu kaloo ka qaadanaynaa ibaaxatu asayd ugaartu inay bannaan tahay in lagu ugaarsado qawska buntuqaamaanta lamida ama eyga la tababaray in lagu ugaarsan karo qaar baa imaan doona macnaha ul in lagu dhufan karo oo wax xoog haddii lagu dhufto uu dhaco markaa la gawrici wax walba oo dhiig ka keena in lagu ugaarsan karo ayaa axaadiista soo socota caddayn doonta waxaanu kaloo ka qaadanaynaa daahirka xadiidku uu keenayaa haddii ugaartaas adigu ay kuu qabta eygii oo markaa waxa weeye uu intuu kuu qabtay aada gaadhid waxa weeye hadduu tababaraana waa caadi waa cunaysaa hadduuna tababaraynna waad gawracaysaa wixii uu kuu qabtay sababta loo leeyahay saana waxa weye waxaa laga baqayaa hadduuna tababarayn inuu isagu cuno hadduu marka isagu cuno oo isagu uu qabsado markaa dee waxa weeye adiga kuma qaban oo amarkaaga kuma uuna socon wey ee isaga ayaa waxaan qabsaday see lagu gartaa marka eygu inuu tababaran yahay waxayna culammada waxaa lagu gartaa in markii la yidhaahdo qabo inuu qabanaayo oo cayrinaayo ku ordayo markii la yidhahdo ka joog inuu ka joogsanaayo iyo shardiga saddexaad waxa weeye an laa ya'kula inuuna cunin hadduu marka cuno ma tababara weeye isagaa naftiisa u qabsaday ee waxa adiga waxba kuma uu qaban waa inuu marka uusan cunin ayuu yahay shardigu shuruuddaa saddexdaa haddii la helo eygii waa tababaran yahay waana lagu ugaarsan karaa alxadiid alraabic waalhamaanuun bacda talaatamiya saddex boqol siddeetan iyo afar waxau yidhi can hamaam ibn alxaarid ayaa waxa uu ka warinayaa can cadiy bni xaatim cadiy bni xaatim baa saxaabiya radia allahu canhu qaala waxau yidhi qultu waxaan ku yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaayo inii anigu isna waa ugaarsan jiray inii anigu ursilu waan diraa alkilaab eygii almucallama oo waxa weeye tababaraa oo la tababaray ayaan diraa oo dhowr ah fa yumsikna markaasay ii qabtaan calaya way ii qabtaan wa adkuru waana xusaa isma allahi isimka ilahina waan ku xusaa wa adkuru isma allahi bismi illahina waan dhahaa marka aan dirayo ha fa qaala nebigu wuxuu yidhi markaa idaa arsalta haddii aad dirtid kalbaka almucallam oo tababartay wadakarta isma allahi calayhi aad isimka ilaahayna u xustay fakul cun maa amsaka wixii uu kuu qabtay calayka adiga uu kuu qabtay cun qultu waxaan ku idhi buu yidhi haddana kaas xadiidkii horuu la mid yahay qultu waxaan ku idhi buu yidhi wain qatalna hadday dilaanna oo neefkii dhinto qaala waxau yidhi wain qatalna hadday dilaan maa lam yash maa lam yashrikhaa inta uunan la wadaagsamin kalbun laysa mi minha ey kale hadduuna la wadaagsan oo eeyadaadii aan ka mid ahayn saddex afar ey baad dhidhay oo bismillah intaad tiri oo tababaran baad u dirtay ugaartii way kuu qabteen hadhowbaad waxaad tagtay mid saddex mid afraad ama mid shanaad oo weeliyo adigu aadan dirin oo aadan lahayn haddii marka kuwaasi aad ugu tegtid waxa weye dee lama cunayo ha cunin wey ha wain qatalna hadday dilaan maa lam yashrikhaa waxa weeye ha wain qatalna hadday dilaan maa lam yashrikhaa aynan la wadaagsamin kalbun laysa minhaa uunan la wadaagsamin cunwa laakiin haddana wuxuu yidhi qultu waxaan ku yidhi mafhuumka marka waxa laga qaadanayaa hadday kuwo kale la wadaagsamaan habaha la cunin maada waxaa dhici karta kuwa kale inay qabteen oo dileen qultu waxaan ku yidhi buyo lahu haddana fa innii anigu armii waan ku tuuraa bilmicraadi micraadka marka waxaa la yidhaahdaa culammadu ku fasireen ul xoog leh burka meesha soomaalidu ka yidhahdaan oo kale ayaa lagu fasiraa oo waxa weeye ama ul soo qaroofan aduu calaa kulli xaal af dhuubanna leh oo waxa weeye markaad daloolinaysa neefkii oo markay ku dhacdo neefkii daloolinaysa marka bilmicraadi ayaan ku diraa assayda waan ku tuuraa oo waan ku ramiyaa waranka oo kale baalka waranka oo ka tigalah oo kale fa usiibuu markaasaan asiibaa oo neefkii u dee wuu dhacayaa markaa fa qaala waxa uu yidhi idaa ramayta bilmicraadi haddaad ku tuudhid fa kharaqa uu dilaaciyo uu dhig ka keeno fa kulhu cun oo uu kuu qabto meeshuu doona ha kaga dhece meeshuu doona ha kaga dhece hadduu mar dhiig ka keeno waa la cunaya wa in asaabahu haddii uu ku dhaco bicardihi balac balac intuu ugu dhaco ile dhiig ka keeni maya markaa falaa taakuluhaa cunin marka micraadku waxa uu leeyahay af dhuuban oo markaa waranka ka tigalah oo kale ama waxa weye af dhuuban oo qoray oo ay u qoraan oo marka hore ugu talagalaan inay ku ugaarsadaan wey waa ul af dhuuban leh oo loogu talagalay in lagu ugaarsadoo kale ama warankay la mid tahay ka tiga leh haddii marka warankii aad ku gamtid ugaartii oo ballac ballac ugu dhaco oo markaa neefkii waxa weeye wuxuu noqonayaa markaa lama ogola waxa weeye cardigaa in wax loo dilo wuu suuxayaa neefkii dhiigna kama imaanayo laakiin hadduu intuu meel ka galo dalooliyo oo dhiig ka keeno oo neefkii dhaco markaa waa la cunaya xadiidka ku xigana waa la macna aan ku fasirno alxadiid alkhamis wa hamaanuun bacda talaatamiya waxa uu yidhi waa saddex boqol sideetan iyo shane wa xadiidkii ashacbiy xadiid shacbi waa camr caamir ibni sharaxbiil oo waxa weeye ka warinaya isaguna cadiy ibni xaatim waa taabici ha fuqahaduu ka mid yahy waxa uu yidhi naxwahu sidoo kale wa fiihi waxa ku jiray ee xadiidkaa hore la macno ahaa oo xadiidkaa hore cadiy ibn xaatim waxaa ka warinaya hamaam ibn alxaaris kanna waxaa ka warinaya shacbi shacbina waxa weeye waa caamir ibni sharaxbiil oo waa laba taabici wey ayaa ka warinaya saxaabigaa wa fiihi waxaa ku jiray oo xadiidkaa ka mid ahaa nebigu waxa uu yidhi ilaa an ya'kula alkalbu waa mafhuumkii markii hore aynu soo sheegaynay ilaa an ya'kula alkalbu eygii hadduu cuno ugaartii lama cunaayo bakti bay noqonaysaa waka mar hadduu isagii cuno fa in akala hadduu cuno falaa ta'kul ha cunin leanna isagaa naftiisa u qabsaday nebigu wuxuu yidhi fa innii akhaafu waxaan ka baqayaa an yakuuna inuu ahaado inamaa amsaka calaa nafsihi naftiisa inuu qabsaday adiga una kuu qaban sidoo kale wa in khaalad ahaa haddii ay dhex galaan oo la wadaagsamaan kilaabun waxa weeye eeyo min gayrihaa kuwii adigu aad dirtay maahae kuwo kale falaa ta'kul ha cunin fa innamaa samayta ay isimka ilaahay waxaad u qabatay calaa kalbika eygaagii aad dirtay walam tusami uma aadan qaban isimka calaa gayrihi kuwa kale adugu uma aadan qaban isimka mid qabtayna garan maysid oo dilay sidaa daraaddeed markaa ha cuni wa fiihi waxaa kaloo ku jiray oo uu riwaayaddaa kale kaga duwanaa oo waxa weeye ka mid ahaa idaa arsalta haddii aad dirtid kelbaka almucallam kelbigii aad tababartay fadakarta ismallaahi alla aad isimkiisi u qabatay fa in amsaka calayka hadduu kuu qabto oo isagu kuu qabto fa adraktahu aad ku gaartid xayan isagoo nool fadbaxhu gowraac wa in adraktahu haddaad ku gaartid qad qatala isagoo dilayna walam ya'kul minhu aan waxna ka cunin fakulhu cun leanna adugu kuu qabtay markaa wa in fain wajadta hadi fain waxa uu yidhi fain akhada alkalb faina akhada alkalbi qabashada uu aygu qabto dakaatuhu waa gawriciisii wey oo isaga gawrac bay u noqonaysaa waka wa fiihi waxaa kaloo ku jira aydan sidoo kale riwaayad kale ka mid ahayd oo xadiidkan ka mid ahaa shacbi wa idaa ramayta haddii aad tuudhid ood ku tuurtid bisahmika warankaagiga gamuunkaaga aad ku tuurtid fadkur isma allahi alle xus oo isimka u qaba markaad tuuraysid wa fiihi waxaa kaloo ku jiray neefkii aad waran wax ku tuudhay hadduu kaa cararo oo waxa weeye muddo kaa maqnaado fa in haaba canka neefku markii wax ku dhacaan xabad baad ku dhufanaysaa ugaartii way cararaysaa dhaawicii baa waxaa laga yaabaa inuu kaa fogaado oo kaa qarsoomood weydid fa in haaba hadduu kaa maqnaado canka xaggaaga yowman maalin aw yowmayni laba maalmood wa fii riwaayatin alyowmayni wathalaatha iyo saddex maalmoodba falam tajid aad markaa heshid kabacdi falam tajid aad k aadan ka helin fiihi dhexdiisa ilaa sahmaka warankaaga aad ku dhufatay mooyee fakul cun in shi'ta haddii aad doontid oo haddii unan qurmin wey hadduu qurmay lama cunayo wain wajadta haddii wain wajadtahu haddii aad heshid hariiqan isagoo ku dhacay oo ku harqaday maa'an biyo haa fii maain filmaa'i biyo ku harqaday oo meel biyo a ku dhex dhacay hariiq waa markay biyo ku dhex dhintaan falaa ta'kul ha cunin fa innaka laa tadri ma garanaysid oo adugu kama warqabtid almaa'u qatalahu ma biyahaa dilay aw sahmka ama sahmkaagii waran nabarkii aad ku dhufatay miyaa dilay ma garanaysid xadiidkan markaa waa xadiid aad iyo aad muhiim u ah oo labadan xadiidba waxa weeye oo cadiy aad iyo aad bay u waadixiyeen qaabka loo ugaarsanayo aad bay u waadixiyeen marka aadaabtaas ay ina mariyeen ayaa la marayaa oo waxa weeye aadaabtaas uu inoo caddeeyey ayaa la maraya oo loo kala saaraya kow waxaynu ka faa'idaynaa marka xadiidka daliil u yahay in wax alla wixii la uga lagu ugaarsan karo in lagu ugaarsan karo ama ay ha noqoto ama shimbir kuu qabata ama waxa weeye qori lagu dhufto ama waxa weeye gamuun ama waxa weeye bir lagu dhufto wax alla wixii lagu ugaarsan karo waa lagu ugaarsanaya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa xaaraam inay tahay haddii ugaartii aada ugaarsatay eeyo kale oo aadan adugu tababarin ay ka qayb galaan ma la cunaayo laakiin haddii nolol lagu gaaro waa la gowracaya hadduu dhintayse lama cunaayo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa laabudda isimka ilaahay in loo qabto xabadda marka lagu tuurayo iyo maanta qoryaa lagu ugaarsadaaye bismi illaahi baa la odhanaya isimkaa loo qabanaya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa haddii tasmiyada kii loo qabtay laftigiisii lagu gaaro nolol waa la gowracaya lakiin haddaan nolol lagu gaarin ha la cunaya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa neefkii cararay haddii lagu gaaro haddii aad waxa weeye heshid maalin iyo kabacdi ood nabarkaagii maahayn wax kale ka weydin waxa weeye hadduu markaas adigu aragto waa cunaysaa ood weli uu fiican yahay laakiin hadduu qurmo oo dee dixiri iyo ku dhasho lama cunaayo liannahu darar kale iyo dhibaato ayaa ka imaanaysa oo waxa weeye ma wanaagsana الحديث السادس والثمانون بعد ثلاثمائة وعوير صدح بوقول هي سديت هي اللحوي عن سالم بن عبد الله ابن عمر ويا سالم عبد الله بن عمر الخطاب عقلي مركا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه عبد الله بن عمر بكورنا يا قال وحوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بان مقلي أورنا يقول أورنا من اقتنى qofkii haysta oo waxa weeye xanaanaysta oo haysta waxa weeye kalban ay ilaa kalba saydin ilaa ay lagu ugaarsada mooye aw maashiya maashiyada waxa weeye waa eyga xoolaha raaca macnaha maashiya xoolaha la yidhahdaa laakiin ay macnaha waxau yidhi ilaa kalba saydin aw ay kalba maashiya macnaha xoolaha raaca marka maashiyadu waa xoolaha marka laba ay weeye inuu qofkii haysto ay uu ku ugaarsado ama uu xoolaha raacsado fa innahu hadduunan eygaasi labadaan mid ka mida ahayn fa innahu yanqusu waxaa maalin walba arrinku waxa uu yahay yanqusu waxaa naaqusaya maalin walba laga nusqaaminayaa min ajrihi ajarkiisii iyo xasanaadkiisii kulla yawmin maalin walba qiiraataani laba qiiraad qiiraadkana axaadiis horaa lagu sheegayo waa buur weyn oo dahaba adugu calaa kulli xaal buur weyn oo ajara baan ka wada calaa kulli xaal ajar badan buu ka nusqaaminayaa haysashadaa eyga la haysto qaala waxa uu yidhi qaala saalim waxa uu yidhi wa kaana abu hurayra abu hurayrana yaquulu wuxuu odhan jiray markuu xadiidkaa wariyo aw kalba xardin ayaa ku jiray ey lagu beeraha lagu lagu beertaan lagu ilaaliyo wa kaana abu hurayra saaxibu xardin waxau ahaa saaxiba xardin mid beeraley ah oo abu hurayra beerale beeraley ayuu ahaa xadiidkan waxau inoo warinay inoo caddaynaya sideeda ay in la dhaqdo oo ay la yeesho ma bannaan tahay mise ma bannaana ayga asalkiisa qofkii inuu yeesho lilmaslaxa waa bannaan tahay markii maslaxad ku jirto marka haddaan laakiin maslaxad ku jirin lama ogola marka ko waxaynu xadiidkan ka qaadanaynaa in eyga la dhaq la yeesho oo la haysto haddii ayna wax maslaxada ku jirin inay xaaraam tahay leanna ajarkiisiibuu qofkan kala degaya waxaana sababtuna waxa weeye eygu xataa malaa'igtu meesha uu jooga ma soo gasho sidaa daraaddeed markaa in la iska fogeeyo wey laba waxaynu ka faa'iidaynaa in la haysan karo haddii ama beer lagu ilaashanayo ama xoolaha uu raacayo lagu ilaalinayo tuugada ka ilaalinayo ama waxa weeye maaragtay ee lagu ugaarsanayo waxaa maanta la mida kuwa guryaha waardiyeeya dukaamada waardiyeeya shirkadaha waardiyeeya kulli waa la mid maslaxaddaa haddii loo haysto waa la haysan karaa oo wax dhibaataa ma leh laakiin maslaxad daraa la diidayaa sida dadka qaarkood maanta sameeyaan oo gaalada lagu dayanayo oo iyo maanta oo dhan iyaga la dhaqaalaynayo aan waxba qabanaynin waxaa lama ogola oo waa xaaraam wey xadiidka ku xigaa asaabic waathamaanuun bacda talaatamiya saddex boqol iyo siddeetan iyo toddobo can raafic ibni khadiij radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi kunaa maca rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkii ilaahay ayaanu la soconnay buu yidhi raafic ibni khadiij ayaa waxa weeye saa dhahaya nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan la soconnay buu yidhi raafic ibni khadiij marka waxau yidhi nabigaan la soconnay calayhi salaatu wasalaam maca rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi baanu la soconnay waxaanu nimid bidilxulayfa amase halkaas aan ku joojino insha allahu tabaaraka watacaala qaybta dambe ayaynu ku sharaxaynaa axaadiisaan kale